Ku-simaha madaxweynaha ahna Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Shamse Maxamed Yarow ayaa magaalada Baydhabo ka dhagax dhigtay dhismaha xarunta dhexe ee Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo xarunta howlgalka degdega ah ee caafimaadka Koonfur Galbeed. Waxaa ka qayb galay dhagax dhigan wasiirada wasaaradaha caafimaadka, warfaafinta howlaha guud, wasiiro dowlaha madaxtooyada, gudoomiyaha gobolka Bay, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xaaji Cusmaan ayaa ka warbixiyay muhiimadda dhagax dhigan.
farxad weyne ayay noo tahay in maanta aan joogno dhagax dhiggii wasaaradda caafimaadka oo nasiib a u yeelanay ani iyo wasiir ku-xigeenkaygii iyo agaasimaha in maanta wasaaradda xafiis aan u sameyno dadaalkaas ay sameeyeen shaqaalaha wasaaradda dhan oo agaasimaha hogaaminayay ayaa nagu suurto gashay in maanta xafiiska wasaaradda aan dhagax dhigno marka waxaan rajeynaynaa insha allah in wasaaradda caafimaadka xafiis yeelan doonto xafiiskan keliimaane waxaa noo qorsheysan in koonfur galbeed xarumaha arumoyada ka shaqeynaya in xafiis aan u dhisno sida bakool iyo lower shabeelle in iskuduwayaasha oo gobolada xafiis aan u sameyno marka inta kasoo qayb gashay aaday u mahadsantihiin Ku-simaha madaxweynaha ahna Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Shamse Maxamed Yarow ayaa bogaadisay in Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay yeelato xarun ay ku shaqayso aad ayaan ugu faraxsannahay maanta oo ay taariikhda tahay siddeed iyo tobankii bishii shanaad laba kun labaatan iyo saddex farxad weyn ayay ii tahay waxaan ognahay wasaaradda caafimaadka inay howlo adag u hayso inay yeelato xurun uqaas ah oo ummadda loogu adeegayana aadaan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka oo in muddo ah ka soo shaqeeyey sidii ay xurun qaas ah u heli lahayd wasaaradda oona lagu guulaystay maantana dhagax dhigeeda aan u taagannahay